magaalada boosaaso iyo weyba lagu dahafuray mashruuca iftiimaantiyo bilihanagoowka degmada oo ku faydaysadeen ilaa iyo toban wado oo kumid eh wadooyinka halbowliyaalkan ee magaaladaasi markaas yoon la jaangaadaan caasimado kale magaalooyinka dalka gudoomiyaha degmada boosaaso injineer cabdifitaax maxamed cusmaan shaanle iyo weheliyaayeen xildhibaano ku tirsan golo deegaanka iyo madax ku socota shirkada korontada beeko iyo mas-uuliyiin kale iyo waliba si toosan daafurana mashruuc iftiimantiyo bilixnagowka degmada qorshoogon iyo weybahaayay ku muhiimad guud ee angleya degmada walibana ku turjumay sida maamulka degmada iyo weliba golyaal shay oon ku goonta horumarka taabagelinta iftiiminta la gurigeliya magaalada caasimadan ee ganacsiga puntland waxaana kumid mas-uuliyiinta qaybta ku aytay daafurka mashruuca oon ka horeeyay gudoomiyaha degmada boosaaso iyo waliba si-eede handhawayna hirgelintu mashruucan oo ahay ku muhiime dhammaan howlwadeenada dowladda hoose iyo shirkadda korontada ee bebco oo runtii iska kaashaday in ay magaaladu ifto oo ay bilicdii iyo ganacsigii iyo amnigiiba uu qayb qaato leeraynta magaalada lagu sameeyey fayskii labaad ayaa noo soo gabagaboobay magaalada waxaa saddexdii bilood oo ugu dambeysay shirkadda bebco iyo dowladda fuskaashanaya ee la geliyey leyrar tiradooda ku ruraafayso toddoba boqol oo leyr run ahaantiina waxaa jira meelo badan oo aan baalayaal lahaynoo markaas baalayaashiina laga taagay waxaa sidoo kale magaalada ka socda shaqooyinkii kale oo ay ka mid yihiin dhirayntii iyo dhagax guristii iyo in magaalada bilaceeda kor loo qaado waxaa sidoo kale ka socda wadooyin haddeer ay marayaan meel gebagaba saddex wado oo ay iska kaashanayaan dowladda dhexe iyo dowladda hoose ee magaalada boosaaso sidoo kale shirkadda beebka oo habeen iyo maalin nagala shaqaynaysay in magaaladu ay ifto u mahad celinayaa waxaan leeyahay shacabkiinni idinkoo habeen iyo maalin u shaqaynaya shirkadda beebko haddana waxaad ku celiseen wax muuqda oo la taaban karo maanta inay beebko ay garab taagan tahay horumarka iyo shaqada iyo bilicda magaalada ka socota leerar aad u muhiimsan lagu xiray oo runtii ay ka faa'idaysatay xaafadda batarqaasim anagoo ku hadlayo magaca xaafadda batarqaasim uu gudoomiyuha degmadana la joogo runti aad baan ugu farxsannahay si fiican baan uga faaidaysanay hadday ganacsi tahay iyo hadday tahayba dhinaca amnigaba runtii waxau taagannahay daafuritaankaas runahaantiina dee aad baan uga mahad celinaynaa duqa degmada magaalada boosaaso oo runtii juhdi badan iyo dadaal badan noo geliyey inaynu leerarkan ujeedaan iyadoo soo kaashanayo shirkadda bebco oo runaanteedana leerarka noo fasaxdo qayb ka qaadatay duqa degmada iyo gudoonkiisaba degmada hoose magaalada boosaas aad bay u mahadsan yihiin xaafadana runtiisa ujeedaanba si qurux badan oo muhiima bay uga faa'iidaysatay halkaa waxaada nooga muuqda dad badan oo hoostiisa ku ganacsanayo meeradihii dad badan oo ahna ku iibsanaya suuqi leerka hoostiisa ah runtii haddii la helay laamigii runaantii oo dhiraantiiba iyo leeraantiiba runtii aad baan u soo dhoweynaynaa fursaddan muhiimka ah oo si wanaagsan maaragtay ay xaafadda tani uga faa'iidaysatay leyrarka magaalada gaar ahaan waddada maqaska ee airboodka gala iyo jidka soddonka ama jidka soddonka galbeed la yidhaahdo waxaan kaloo runtii u mahad celinaynaa guddoomiyaha degmada oo runtii isaguna qayb libaax ka qaatay leyraynta magaalada sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa maareeyaha shirkadda bebco oo isaguna runtii doorka ugu weyn ka qaatay leyraynta magaalada iyo bilicda magaalada leyrka magaalada runtii wuxuu isugu jiraa laba qaybood marna bilicdii magaalada buu ka qayb qaataa marna wuxuu ka qayb qaataa bisneskii mar saddexaad baa jirta oo iyadana amniga haddaan leyrkaasi jirin magaaladu dee bisnesna ma jireen amnina ma jireen sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa qaybta farsamada shirkadda bebco oo agaasimo cabdicasiis oo hadda goobjoog yahay waxaan leenahay bulshadu haddaan laisku tashan haddaan la wada jirin waxba lama qaban karo annagu ka dowlad hoose ahaan waxaa xaqnal ku leeyay inaannu leerayno wadooyinka bablika ah iyo goobaha dadweynaha sidoo kale dadweynaha waxaan ka rabnaa guryaha inay leyriyaan guri walba hortiisa inay leyr ku xiraan magaaladu saas ku soo baxaysaa saasay bilic wanaagsan ku noqonaysaa laakiin haddii aan annagu shaarici keliya leyrayno iyo goobihii dadweynaha guryihiina madow yihiin runtii xaqiiqdii noqamayso magaalada magaalada iftiina tobankun xaafadood ee nasiibkan weelade mashruuca iftiimintiyo bilihanagoowka magaalada boosaaso iyo waliba tan eetaa horumar fayla